Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Maamulka Jubbaland Mudane Axmed Faarax Aweys, oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda waxbarashada, ayaa dhagax dhigay dhismaha iskuul loogu talagalay in wax lagu baro carruurta barakacayasha ee ku nool degmada Dobley, laanta xaafadda Midnimo. Dhagaxdhigga dhismahan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimayaal, odayaal, waalidiin, macalimiin, caruur iyo ardayda la dhisay iskuulkan. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Maamulka Jubbaland, Mudane Axmed Faarax Cali Aweys oo dhagax dhigay iskuulkan ayaa ka warbixiyay ujeedka loo dhisayo.
maanta waa maalin farxad weyn farxad bayna u tahay bulshada Dobley gaar ahaan caruurta waxaan dhagax dhigaynaa iskuulka een, iskuul shan qol ka kooban oo primary ah oo caruurta halkan degan ay wax ku baran doonaan waana ayna horumar ku gaari doonaan waxbarashada waa jidkii muxuu ahaay ama horumar lagu gaari lahaa ama nabad lagu gaari lahaa biniaadamkan haddaan wax baranin een, biniaadam dhaam eh, taam ah ma noqonayo diin iyo iyo waxbarasho kalaba marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta isugu nimaadno inaan iskuulkaas u dhagax dhigno caruurta soo koraysa Een, deg, bulshada degmadan ku noolna aad baan ugu mahad celinayaa ka qayb qaadashada ay ka qayb qaadanayaan hirgelinta iskuulkan ayaa wixii lii sheegay in dhulka eh, ay, ay, ay bulshada bixisay in wax la bara ay qayb ka noqdaan Qaar ka mid ah bulshada degmada Dobley, laanta xaafadda Midnimo ayaa bogaadiyay.
Een, aad baan dhagax dhigan usoo dhaweynaynaa waayo baahi baahidu me- meesha ay ka jirto runtii meeshan ay ahayd waayo meesha waxaa la yidhahdaa midnima seed midnima seed waxaa loogu talagalay dadka barakacayaasha in la isugu keeno oo dhinac loo soo wareejiyo hal dhinac laga dhigo marka tan bilow bay u ahayd marka intii maanta loo helo iskuul aad baan ugu faraxsannahay waxaan u mahad celinaynaa oo kale een, een, hay-adda een, staff baan u mahad- howlo kalena way haysay maantana de xagga waxbarashada gashay oo de iskuulkii iskuulley dhisaa walaal waxba ka dhisaa Een, halkan iskuul iskuulka ugu muhiimsanaa aan u baahnayn bay runtii aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa waana een, waana aad baan u soo dhaweynaynaa runtii baahida xilligeedii bay kusoo aad oo ay degan yihiin dad dan yara waxbarashadii runtii aad iyo aad ugu baahnaa Ee, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay intii ka soo shaqaysayna meesha waxaa ka jirtay baahiyo fara badan oo igu horeyso baahida waxbarashada waxaan is leeyahay baahidaas wax badan bay ka qaban doontaa muxuu ahaa iskuulka ka qaban doonaa haddii la yidhaahdo qaybaha kalena waa lagu dari doonaa laakiin hadda waa marxalad bilow ah wey marka dadkan iskuul mayna haysanin Ee, insha allahu tacaala waana deegaan ballaaran oo loogu talagalay in lagu soo ururiyo dadka barakacayaasha iyo dadka qaxootiga ka soo laabanaya Iskuulkan ayaa waxaa baahi badan u qabay carruurta danyarta ee ku nool barakacyaasha xaafadda Midnimo ee degmada Dobley, islamarkaana aan awoodin inay tagaan goobaha lagu barto culuumta diiniga iyo maadiga.